الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيirا ama bacd maanta oo ah maalin isniin ah saddex iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol iyo afar iyo soddonka hijiriga waxaa marti inoogu ah magaalada rayaad oo ku yimid safar gaaban sheekh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allahu tacaala warcaa oo inoo geli doona muxaadaro ku saabsan qalbiga iyo dahaaradiisa haddana waxaynu ku soo dhoweyneynaa sheekha falyatafadal mashkuuran ma'juuraa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله أولا إلaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa ilaahay inoo suurtogeliyey inaynu maanta halkan ku kulanno waxaa kaloon u mahadnaqayaa walaalkeen abu cali aadam oo isaguna liqaagan inoo soo tartiibiyey waxaa walaalayaal aan kelimaad kooban ka odhan doonaa xowla alqalb waxaa xaqiiqo ah inaynu ku jiro wakhti aad iyo aada u fadli badan oo raxamaadkii iyo neecawdii ramadaan ay nahayso waa wakhti runtii qofka caaqilkii inuu aada uga faa'iidaysto oo ka faraqabsado ay munaasab tahay wakhtigaas wax lagu camirana waxa ugu muhiimsan cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo camalka saalixa ah cibaadadaas iyo camalkaa saalixiina noqon maayo mid aynu midho wanaagsan ka goosanno oo raad iyo aathaar fiican inagu reeba haddaan quluubteennu aanay u diyaarsanayn oo qalbigeennu qalbi daahira oo saafiya oo saliima aanu ahayn wax bishan lagu qaabilo oo loogu diyaargaroobo oo ugu fiicanina waa qalbi daahira waxaa insaanku ka kooban yahay laba maado aljasad waaruux jidhku waa qalfoofka iyo madharkaa sare iyo muuqaalkeennaa guud waxa uu ku nool yahay ama uu ku kore u ku kobcaana waa waxa dhulkaa ka soo baxa biiyo baadba oo cabbitaanka iyo cunitaankaas dee waxaa ku jira korriinka iyo waxtarka jidhka laakiin maadada maadada jasadka ka sii muhiimsani waa alruux ruuxda baatinka ee qarsoon ee aynaan arkayn ee aynu ku soconnaynu ku nool lahay maxaa iyadu ay quudataa ama u ah khidaa maxay ruuxdu ku socotae awood iyo tamar ku helaysa waayo insaanku waxa uu insaan ku yahay qof karaamo leh oo nool u ku yahay waa bilruux laa biljasad ruuxdaasi hadday ku dhaafto dee waa meydkaa inaga aasa yacni aqbil cala aruuxi wastakmil fadaa'ilahaa fa anta biruuxi laa biljasadi insaanu waxa uu shaacirkaasi lahaa ruuxdaada soo qaabil oo wanaaggeeda iyo fadaa'isheeda dhammaystir waayo waxaad insaan ku tahay waa ruuxda ee jasadka iyo jidhka ma aha walaalayaal ruuxdaas iyo qalbiga waxaa khidaa iyo quud u ah ee ay ku kortee ay ku kobacdee ay ku waxa weeyaan wanaagsanaataa waa bidikri illaahi wa taacatih haddii jidhku wuxuu ku koraa ay tahay wixii dhulka ka soo baxa biyo iyo baadba ruuxdu waxa ay ku koraysay ku wanaagsanaanaysaana waa waxyigaa samaawiga ah waa dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taacada alle subxaanahu wa tacaala taas ayaa ay ruuxdu wax ku noqonaysaa ama ay ku koraysaa walaalayaal qalbigu ahmiyadda iyo muhimadda uu leeyahay waxay nagaga filan xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ahaa alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wa hiya alqalb waxauu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa jidhka ku jira waslad yar ama gobol yar oo hilibah waa xubin yar xubintaa yar oo hadday hagaagto jidhkoo dhammi wada hagaagayo haddii ay xumaatana jidhkoo dhammi wada xumaanayo xubintaa yar ee hagaagga jidhkoo dhan iyo xumaantiisu ay ku xidhan tahay waa qalbiga qalbigu hadduu hagaago jidhkii wuu wada hagaagayaa qalbigii hadduu xumaado jidhkii waa wada xumaanayaa walaalayaal qalbigu waa ka hagayee hogaaminaya jawaarixdaada iyo xubnahaaga waxaa ka soo fulaya acmaala oo haddii qalbigii uu hagaago awaamirta ka soo fulaysaa waxay ka muuqanaysaa xubnahaaga iyo jawaarixdaada oo qofkii wanaaggii buu samaynayaa wuu soomayaa qiyaamkii qiraa'atu lqur'aan dikruullah ilaahay daacadkiisii kala duduwanaa laakiin qalbigu hadduu xumaado awaamirta ka soo fulaysaana dee faasid bay noqonaysa raadkeeduna wuxuu ka muuqanayaa jawaarixda iyo xubnahaaga camalka muuqdeed ka samaynayso ayay daahir ka noqonaysa abuu hureyra wuxuu lahaa radia allaahu canhu wa ardaah alqalbu melik walacdaa'u junuudu faidaa taaba almelik taabat iljunuud wa idaa khabuha almelik khabuhat iljunuud qalbigu waa boqor waa boqorkii ama madaxweynihii xubnaha kaloo dhanna waa ciidankiisii askar bay u yihi indhihii dhegihii gacmihii lugihii xubnuhu dhammaan waxay ciidan u yihiin boqorkaasay ka amar qaadanayaan waan qalbiga waxau yidhi abuu hureyra markaa fa idaa taaba almelik taabat iljunuud haddii boqorkii hagaago waa qalbiga ah dee ciidankiina waa hagaagayaa waa xubnihii ah haddiise boqorku xumaado ciidankiisiina way xumaanayaan waa jawaarixda oo indhihii way xumaanayaan xaaraantii baad ku eegaysa dhegihii way xumaanayaan xaaraantii baad ku dhegaysanaysa gacmihii way xumaanayaan xaaraantii baad ku qabanaysa lugihii way xumaanayaan xumaantii baad ugu soconaysa mar haddii boqorku uu xumaado waa qalbiga eh jawaarixdiina way xumaanayaan waa ciidankii eh xumaanshahooduna waa inaad xaaraantii iyo macaasidii xubnahaaga u adeegsato ciyaadan billaah walaalayaal haddaba qalbigu maadaama ahmiyaddaa iyo makaanadaas uu leeyahay allah ilaahay waxaa aada iyo aad muhiim u ah inaynu ugu dadaallo qalbiga si ka badan inta aynu xubnaheennan iyo jawaarixdan daahirka aynu ku dadaalayno intaa in ka badan qalbiga waa inaynu ku dadaalo qofku waxaa laga yaabaa madharkiisa iyo muuqaalkiisan guud aad buu ugu dadaalayaa wejigiisa wuu nadiifinayaa dharkiisa waa nadiifinayaa hoygiisa hugiisa yacni muuqaalkaa guuda ay dadku arkayaan in xumaan lagu arko qofku wuu ka ilaalinayaa aad buu uga dadaalayaa waanay fiicantaba ma xuma laakiin waxaa ka sii fiican haddii wejigan ay dadku kugu arkayaan aad leedahay yaanay xumaan kugu arkine ka hagaaji ilaahay subxaanahu wa tacaala halka uu eegayuu daalacanayo inaad u nadiifiso xumaan ilaahay anu ku arag ayaa ka muhiimsan wejigaaga iyo jidhkaaga kale waayo nebigu sala allahu caleyh wasalem wuxuu yidhi in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay qaabkiinna iyo jidhkiinna iyo jasadkiinnan ma eegayo laakiin ilaahay halka uu eegayo uu daalacanayo ee wixii aada mutaysataan uu idinku abaalmarinayo in khayran fa khayr wa in sharan fa shar halka rabbi uu eegayo ee qiimihiinna uu ku xidhan yahay iyo waxa ilaahay idin marinayo waa qalbiga iyo waxaad qabanaysaan oo camalkiinnii ah marka walaalayaal miyaanay munaasab ahayn halka ay dadku arkayaan ee khalqiga iyo bani aadamka aynula dhaqmaynaa meesha ishoodu ay ku dhacayso haddaynu ka ilaalinayno xumaan isha bani aadamku inay ku dhacdo sow kama muhiimsana halka ilaahay eegaya indhaha ilaahay ay ku dhacayaan in looga ilaaliyo xumaan inuu ku arko xiqdi inuu ku arko xasad inuu ku arko waxa weeyaan shirki inuu ku arko bidca inuu ku arko macaasi shahawaad shubuhaad waxaasoo dhan sow in laga ilaaliyo halka ilaahay daalacanaya kama awlaysno kama muhiimsana halka ay dadku eegayaan ilaalinta la ilaalinayo markaynu sidaa leenahay qofku madharkiisa iyo muuqaalkiisa guud iyo qalbigan qarsoon ee baatinka hoose labadaba in la ilaaliyo waa munaasab oo islaamku yacnii hadduu inagu dhiirigeliyo baatinka hoose in la ilaaliyo la nadiifiyo la daahiriyo qalbigii waxa weeyaan dee ilaahay qur-aankiisa lagu qooyo taa haddii laynagu dhiirigeliyey macnaheedu ma aha inaan dan iyo muraad laga lahayn madharka iyo muuqaalka oo sidii la doono laga dhigayo maqsuudka iyo muraadku sidaa ma aha oo qofku dhar uskaga uu xidhanayo ee wejigiisa aanu daniya muraad ka gelayn taasi maaha muraadku bal islaamku isagaa ugu nadiifsan ugu daahirsan ugu qurux badan ugu wanaagsan laakiin muhiimku waxa weeye mudnaanta koowaad halkee leh awlawiyada iyo mudnaanta halkee leh daahirka iyo baatinka halka lihi waa baatinka qalbigaa mudnaanta koowaad leh waxa soo raacayee ku xigaa waa daahirkaagan marka daahirkaagii iyo baatinkaagii labadaba u dadaal mudnaanta koowaadna waxaad siisaa baatinka iyo qalbiga isagaa ka muhiimsan daahirka labadabana inaad hagaajisaa waa matluub oo islaamku midna dayac kumuu odhan baatinkaaga iyo daahirkaagaba daryeeloo u dadaal laakiin ayaan darradu waxay dhacaysaa marka aynu madaahirta iyo shakligeennan guudna aynu ku dadaalno baatinka iyo qalbigii hoosena aynu dayacno khasaaruhu markuu inagu dhacaya waa markaas ta la diidayaana waa taas waayo daahirkaagani hadduu wanaagsanaada iyo hadduu xumaadaba haddii qalbigaaga iyo baatinkaaga hoose uu nadiif yahuu daahir yahay dee maradaadu hadday iskogowday xumaa xumaato jidhkaagu haddii uu waxa weeyaan xumaado ha noqoto wax laga habboon yahoon munaasab ahayn laakiin dee dharkaagaa uskagal haa ku naargeli maysid qalbigaagaa laakiin uskaga iyo awsaakhdii dunuubtaiyo macaasida leh dee waad ku naargelaysa ida almar'u lam yalbas hiyaaban min attuqaa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiyan wa khayru hiyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fi man kaana lilaahi caasiya yacnii ruuxu ida almar'u lam yalbas hiyaaban min attuqaa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya ruuxu haddii aanu xidhan huga iyo dharka alla ka cabsiga oo aanu qalbigiisa ku qarin oonu ku asturin cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala libaasu taqwa haddaanu xidhan xidhashadeeduna waa in qalbigaaga aad ku qoysaa ilaahay cabsidiisood ku asturtaa taa ruuxu haddaanu samayn taqallaba curyaanan wa in kaana kaasiya dadka wuxuu dhex socsoconayaa isagoo qaawan walow dharka ugu quruxda badanba ha xidhee waxaa laga yaabaa ruuxu inuu isweydiiyo yacni ruuxu hadduu dhar xidhan yahay sidee loo leeyahay taqallaba curyaanan dadka ka ugu xaragada badane ugu maryaha qurxoonba weeyaane macnaha waxaa loo jeedaa qalbiga iyo baatinka ayuu ka qaawan yihi marka daahirkiisan kore dharkan uu ku qurxiye uu u xidhay waxba uma tarayaan haddii qalbigiisii uu ka qaawan yahay ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala idan qaawanaanta rasmiga ah ee if iyo aakhiraba lagu guuldarraysee lagu khasaaraa waa qaawanaanta qalbiga haddaad adduunyada dhar weydo oo aad arraddo oo faqri iyo caydhima kugu dhacdo dhibaato ma leh qofku way la soo daristaa laakiin faqrinimada iyo caydhnimada rasmigii waa ta qalbiga qaawanaanta rasmigu waa ta qalbiga wa khayru hiyaabi almar'i taacatu rabbihi walaa khayra fii man kaana lilaahi caasiya ruuxu wuxuu xidhuu huwado waxa ugu wanaagsan ilaahay taacadiisa iyo dikrigiisa khayr iyo wanaagna ma leh nin ilaahay abuuray caasiyey halkii uu ka caabudi lahaa shaacirkaasi wuxuu tilmaamayaa wa libaasu taqwa daalika khayr ilaahay markuu tilmaamay bani aadamka inuu u soo dejiyo waxay isku asturaan oo ay madharkooda iyo muuqaalkooda guud ay ku qariyaan oo cawradooda ay ku asturaan yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha ilaahay markuu tilmaamay ilmo nebi aadan inuu u soo dejiyey dhar ay isku asturayaan oo isku qarinayaan oo ay isku qurxinayaan laakiin libaaskaasi uu yahay libaasu daahir dharkii yacni madharka iyo muuqaalka sare uun qarinayey ayaa ilaahay wuxuu ka daba keenay dharkaa daahirkeenna aynu ku asturayno dhar ka muhiimsani inuu jiro oo ka mudani wa libaasu taqwa daalika khayr kaasaa ka muhiimsan kan waxa weeyaan daahirkeenna sare aynu ku qarinano ilaahay cabsidiisa yacnii dharka iyo huga alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan kan daahirka iyo muuqaalkiinnan sare aad saaraysaan waxaa ka muhiimsan kaa alla ka cabsiga ee qalbigiinna aad ku asturaysaan ilaahay markaa subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay laba libaas libaasu daahir iyo libaasulbaatin libaasu daahir waa kanaynu naqaano aynu xidhanayno ee aynu ku xaragoonayno libaasulbaatinna waa ka inaga qarsoon oo ah qalbigaagu ilaahay cabsidiisa inaad u xidho oo aad ku qurxiso oo aad ku asturto ruuxa taqigee ilaahay ka cabsanayaa wuxuu xidhan yahay libaasu taqwa hugii alla ka cabsiga dharkii alla ka cabsiguu xidhan yahay waayo amarkii ilaahay buu qaadanayaa nahyigiisii buu ka tegayaa xuduuddii allah ayuu ilaalinaya oo dhowrayaa libaasu taqwa ayuu xidhan yahay kaas laakiin yacnii qofka aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanayn ee aan ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa daryeelaynin kaasi yacnii hadduu dhar kasta xidho waxa uu ka dhigan yahay qof qaawan waa taqallaba curyaanan wain kaana kaasiyan walaalayaal haddaba waxaynu u baahannahay oo maanta naftaydiiyo nafiinaba aan kula dardaarmayaa isu sheegi mayno libaasu daahir dharkaa daahirkeenna sare aynu ku qurxinayno si fiican baynu u naqaanaayo kaa waynu ka adagnahay kaa isku waanin mayno nin walba wuxuu huwanayiyo wuxuu xidhanayiyo hoygiisa siduu u daryeeli lahay ugu dadaali lahaa wuu yaqaanaa laakiin kaynu isku waaninanaa waa libaasulbaatin oo cabsidii ilaaha subxaanahu wa tacaala waa quluubteenna inaynu ku qurxinno aynu ku qarinno aynu ku asturro oynu hu iyo libaas uga dhigno taqwa allaahi casa wajal taynu isku waaninaynaa waa taas ta inaynu mudnaanta koowaad iyo muhiimadda aynu siinno ay muhiim tahayna taas weeye walaalayaal quluub alcibaad waxay u qaybsantaa saddex qalbun xayun wa qalbun mariid wa qalbun meyit qalbi nool oo xayaato taam oo dhammaystiran leh iyo qalbi mariida oo kacaakufaya oo la daalaadhacaya cudur iyo qalbi isaga nolol ay kala tegeen oo meyit oo dhintay alqalbu alxay waa qalbu lmu'mini almukhlis ruuxa mu'minka ah ee mukhliska ah ee iimaankiisa badhax tiray ee tawxiidka ku toosan ee sunnaha rasuulka ku sugan sala allahu calayhi wasalam kaa qalbigiisu waa qalbi nool waa qalbun xayun qalbigiisu waa qalbi nool qalbigaa noole waa ka qiyaamaha lagu badbaadayo qiyaamaha ka lagu nabadgelayaa waa qalbigaa nool ee saliimka ah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh waxaad xustaa maalin aan ubad iyo amwaal tiro badan oo la dhaqday aanay waxba kuu tarayn ilaa man ata allaha biqalbin saliim ruux ilaahay ula yimid mooyaane qalbi nabadgalay ka nabadgalay shirki ka nabadgalay bidac ka nabadgalay xumaantii iyo mukhaalafaadkii kale qalbi saafi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo badhax tiray lagu camiray ilaahay cabsidiisa iyo cibaadadiisa haada alqalb alxay waa qalbiga lagu nabadgelaya maalinta qiyaame waa kii ilaahay saalixiintii iyo ambiyadii uu doortay khaliiluraxmaan uu ku ammaanay id jaa'a rabbahu biqalbin saliim qalbi nabadgalay oo waxa weeyaan nool weeyaan hada alqalb waa kuu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixi min xadiidi abi muusa alashcari mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuruh ka mahali alxayi waalmeyit yacnii ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya xasuusan dikrigiisa joogtaynayae daa'imaya iyo daacadiisa kaan mahalkiisa iyo tusaalihiisa wuxuuyi iyo kaan ilaahayba xusayn ee dikrigiisa iyo daacadiisaba ka madhan labadaa tusaalahoodu wuxuu isku yahay mahal iyo tusaale marka loo soo qaato ka ilaahay xusuusan xusaya ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa ku sugan iyo ka mooganaanta iyo khaflada kaga sugan ilaahay iyo xusuustiisaba in warba u hayn labadaa mahalkooda iyo tusaalahoodu wuxuu isku yahay ka mahali alxayi waalmeyit waa sidii nin nool oo soconaya oo tallaabsanaya oo socda iyo sidii nin dhintay labadaasina dee waa kaafiyo kala dheeri nin nool iyo nin dhintay waa kamaa bayna asamaa'i waalard intay isku jiraan waa garan karraa nin dhintay iyo nin nool waxaa nebi moxamed ku tilmaamay nin nool ruuxa ilaahay xusaya alladii yadkuru rabbah waa nool yihi nolosha uu nool yahay waa xayaatulqalb hamoodin xayaatulbadan xayaatada badanku dadka way ka dhaxaysaa jidhka waa laga wada nool yahay gaalku wuu nool yahay munaafiqu wuu nool yahay mu'minku wuu nool yahay intaba nolosha ka dhaxaysa mushtaragii waa maxay xayaatulbadan intaba dee naftu way ku wada jirtaa intaanay ka bixin soo maa laakiin nolosha lagu kala tegey ee rag isku dhaafay waa xayaatulqalb oo mu'minku qalbiguu ka nool yihi dadka kalena qulubtay ka dhinteen ta uu nebigu halkan ku tilmaamayo ka mahali alxayi waalmayitna waa xayaatulqalb wa mowtulqalb nina qalbiguu ka nool yahay waa addaakiru lilahi caza wajal aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim kaasi waa xayaatulqalb qalbiga ayuu ka nool yahay nina qalbiga ayuu ka dhintay oo waa kaa aan ilaahayba subxaanahu wa tacaala xasuusnayn kaasi xataa dadka ka ugu caafimaadka badan ee ugu oradka badan ee ugu digdigta badan hadduu yihi mar haddaanu ilaahay xusayn fa huwa min jumlati alamwaat wain kaana yamshi bayna alwaraa dadka ha dhex tallaabsado ha dhex cararee waxa uu ku xisaabsan yahi dadka xabaalaha ku jirtae dhintay ayuu ku xisaabsan yahi sababta loogu xisaabayna waxay tahay dee noloshiisu qiimaanay lahayn mar haddii ilaahay dikrigiisii uu ka madhan yihi oo alle aanu xusayn dee xayaatadu waxay qiimo iyo qadar ku yeelataa bidikri illaahi wa taacatih nolosha dhabti waa taa alxayaatu asaciida waalxayaatu alxaqiiqiya fii dikri illaahi wa taacatih nolosha dhabta ah nolosha guusha iyo sacaadadu ay la jirtaa waa nolosha ku salaysan ilaahay xusuustiisa iyo taacadiisa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh kuwa iimaanka laga helayow ilaahay iyo rasuulkiisa yeela oo u dhega nuglaada goorma idaa dacaakum limaa yuxyiikum markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya aayadda rabbi wuxuu ku tilmaamay in nolosha xaqiiqigee dhabtii ay ku jirto fi listijaabati liamri illaahi wa rasuulih yeelidda ilaahay iyo rasuulkiisa la yeelayo loo dhega nuglaanayo tawjiihaadkooda lagu toosnaanayo tacaaliimtooda la qaadanayo taas ayaa nolosha dhabtii ay ku jirtaa waxaa laga yaabaa dadku nolol wanaag iyo sacaadada meel kaley ka raadiyaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay nolosha dhabti ihi waxay ku jirtaa fii dikri illaahi wa taacatih man camila saalixa min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxiyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ilaahay wuxuu lahaa jalla sha'nuh qofka camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarba isagoo mu'min ah ee labadaas sifa ay ku kulmaan aliimaanu waalcamalu asaalix waxaanu noolaysiin doonnaa nolol wanaagsan ayaannu adduunyada ku noolaysiin doonnaa marka maanta nolol wanaagga aynu kulligeen wada doonayn in wada dalbaynaa hiya fi liimaani waalcamali asaalix hiya fii dikri illaahi wa taacatih laguma dayn intaa walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun waa noloshii aakhiro waina daara alaakhirata la hiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun nolosha taamkaee dhammayska tiranna waa ta aakhiro tan adduunyadu waa xayaato naaqisa waxaa nuqsaantu ay kaga jirtaa dee waa xayaato waxa weeyaan zawaal iyo baaba iyo fanaa uu ka daba iman doono kullu man calayhaa faan wa yabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam mar haddaan lagu waarin oo geeri iyo gabowba ay ku hurran yihiin oo lama huraan ay yihiin dee noloshani waa nolol naaqisa waa nolol xataa haddii aad wanaag kasta ku hesho waxa ku wareegsane ku xeerani ay tahay caharaad iyo turunturo iyo murugo fara badan nolosha adduunyadu laakiin nolosha aakhiro waxa loogu tilmaamay nolosha dhabta ee taamka ah lahiya alxayawaan iyada dee geeri iyo gabow iyo rafaad kaa daba imanayaa ma jiro oo ruuxa mu'minkaee ilaahay jannadiisa uu geliyo waa raaxo taam ah oo daa'ima oo meelna aanu uga diga roganayn walaalayaal haadihi alxayaat noloshaa qalbigu waxay ku jirtaa istijaabadaa ilaahay iyo rasuulkiisa la yeelayo waxay ku jirtaa daacadaa ilaahay la ateecayo waxay ku jirtaa dikrigaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la xusayo waxay ku jirtaa awaamirtaa ilaahayee la qaadanayo waxay ku jirtaa nawaahida laga dheeraanayo waxay ku jirtaa xuduuddaa sharciga iyo axkaamtaa diinta ee la dhowrayo ee la ilaalinayo waayo diinta aynu baranayno xuruufteeda in la ilaaliyo keliya ma ahae xuduuddeeda iyo axkaamteeda in fara badan waa in la dhowro walaalayaal idan alqalbu alxay qalbiga nooli nolosha dhabta ah waa qalbu lmu'mini almukhlis waxaa soo raacaya qalbiga mariidkaee buka alqalbu almariid ima annahu mariidun بمرض الشهوات وإما أنه مريض بمرض الشبهات مرض الشك والشكوك labadaba qulubtu waa ku bukootaa waxaa qalbiga ee qalbiga mariidka ana dee waxa uu ka dhaxeeyaa dadka munaafiqiinta ah iyo cusaatulmuslimiin kuwa muslimiinta ee caasiyiinta ee dee cisyaanka ku dhacay laftooda quluubtooda dee xanuun iyo marad baa ku dhacaya ka munaafiqa ana qalbigiisu dee marad iyo xanuun ayaa ku dhacay laakiin way kala culus yihiin maradu shahawaat waxa weeyaan qalbigii qofka muslimka ah haddii shahawaadkii iyo macaasidii iyo zinadii iyo dhaqan xumadii waxyaabaha la midka ay qalbigii ku dhacaan qalbigaas wuxuu noqonayaa qalbi ku buka maradu shahawaat maradkii shahawaadka iyo muxaramaadka iyo macaasida qalbi ku buka ayuu noqonayaa dawadiisuna qalbiga waa ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa in dib loogu soo celiyo ilaahay waxa uu ku tilmaamay maradkaa shahawaadka iyadoo haweenkii nebi moxamed ee yacnii sharafta badnaa ee daahiraadka ahaa lala hadlayo ayaa ilaahay wuxuu yidhi walaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa waxa uu rabbi yidhi falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jilcinnina haweenkii ayaa la leeyahay hadalkiinna ha dabcinnina dabcintaa iyo jilcintaa loo diidayaa ma aha macnaheedu inay hadal qallafsanoo adag ku hadlaan ma aha waayo dee waxaa ka dambeeya waqulna qowlan macruufa hadal hagaagsan dhaha hadal wanaagsan ku hadla marka hadalka jilicdasanee la diidaya macnaheedu ma aha hadal qallafsanoo kakanoo dhib badan inay ragga kula hadlayaan ma aha laakiin yacnii waxaa loo diidayaa hadal ee raggii damac iyo waxa weeyaan ujeeddo geliya waxaa loo diidayaa hadalka jajaban ee laxniga iyo leexashadu ay ku jirto ee ninkii uu ka fahmi karo xumaan in waxa weeyaan la doonayo ilaahay markaa wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowl hadalkiinna ha dabcinnina dabac iyo jilayc yacnii jajabnaani ay ku jirto raggii uu idinku damco waxaa la daba dhigay fayadmaca aladii fii qalbihi marad si qofka qalbigiisa xanuunku ku jiraa aanu idiin damcin oo hunguri aanu idinka gelin yacni qofka qalbiga ka jiran ee ku buka maradka shahawaadka iyo zinada si aan damac u gelin oonu isku odhan alla ilahay halkan aad muraadkaagii ka helaysa waxaa la daba dhigay waqulna qowlan macruufa hadal wanaagsan ku hadla hadalkaa jilicda san leh ee haweenka loo diiday haweenku way garanayaan ragguna way fahmayaan waana macruuf oo dee ruuxa dumarkii iyadoona hadal qallafsan odhan ayay hadal wanaagsan oo la fahmi kara ay raggii kula hadli kartaa laakiin waxaa jira hadal kale oo isagu dee fitno keeni kara waana kaa la diiday ka dabacsanaantaa iyo jilayacaas iyo jajabkaasi uu ku jiro weeyaan kala diiday shaahidkanu aayadda usoo qaadanay waxaa weeye fayadmaca aladii fii qalbihi marad maradka halkaa allah uu ku sheegay waa maradu shahawaat waa xanuunka shahawaadka zinadu ay ka mid tahay macaasidii kale ay ka mid tahay waa maradkaa shahawaadka marka dadka muslimiinta ee cusaadda ah quluubtoodu dee maradkaa shahawaadkaee macaasida way ku bukootaa qalbiga waxaasi ku dhacaana waa qalbun mariid oo ruuxii isagoo muslim ah ayuu noqon karaa mariidulqalb ruux qalbigii ka jiran oo ka buka waxa uu ku bukaana ay tahay shahawaadkaas iyo macaasida iyo waxyaabaha la midka ah waxaa qalbigu uu ku bukoon karaa maradu shaki wa shubuhaad ka qalbi lmunaafiqiin waa sida quluubta munaafiqiinta oo kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka ku tilmaamay kaana fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum cadaabun aliim ilaahay wuxuu ku tilmaamay suuratu lbaqara bidaayadeeda iyo bilowgeeda iyadoo laga warramayo gaaladaas iyo munaafiqiinta fii quluubihim marad waxaa qalbiyadooda ku jira xanuun iyo marad fazaadahum allahu marada ilaahay xanuunkiibu xanuun ugu kordhiyey aljazau min jinsi alcamal qofku waddada xun hadduu doorto taasaa loo sii fudaydinayaa waddada wanaagsan hadduu doortana taasaa loo sii sahlayaa labadaba khiyaarka qofku isagaa leh ta u maro ayuunbaana loo fudaydinayaa waayo aljazaau min jinsi alcamal kuwa leexday ilahay wuxuu yidhi falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen ayaannu annaguna sii leexinay waa jazaa'an wifaaqan waa abaalmarin waafaqsan waxay iyagu galabsadeen ay kasbadeen waaladiina htadow zaadahum hudaa kuwa hanuunayna ilaahay wuxuu yidhi hanuun baanu u kordhinay waa jazaan wifaaqan markay hanuunkii iyo wanaaggii doorteen ayaa taa lagu sii toosiyey oo ilaahay usii siyaadiyey marka yacnii kuwan quluubtoodii maradkaa iyo xumaantaa markay u dooreen tii baa ilaahay kusii kordhiyey fazaadahum allaahu maradaa maradkaas waa maradu shubuhaat waa maradu shukuuk waa maradka munaafiqiinta inay amarkii iyo nahyiga iyo ilaahay diintiisaba ay ka shakiyaan in caqiidadii iyo iimaanku ka dhaawacmo in xuduudda sharciga ay ka shakiyaan wixii ilaahay soo dejiyeyba waa maradka munaafiqiinta weeyaan maradkaas maradu shukuuki washubuhaat calaa kullin yacnii qalbigii markaa wuu bukoonayaa waxaanu ku bukoonayaa imaa bimaradi shubuhaat washukuuk sida munaafiqiinta wa imaa bimaradi shahawaat sida muslimiinta cusaadda ah labaduba way dhacaysaa qalbiga saddexaad waxa weeye waa alqalbu lmayit waa ka nolol ay kala tegeen waa qalbiga dhintay ee nolol ay beri hore istaayeen qalbiga dhintay waa qalbulkaafir waa ruuxa gaalka ah qalbigiisa alkaafir qalbuhu mayit maxaa gaalka loo yidhi qalbigiisu waa qalbi dhintay waayo nolosha rasmiga ah waxaynu soo sheegnay waxa uu qalbigu ku noolaadaa waa iimaanka waa islaamnimada waa dikriga waa daacada ilaahay nolosha qalbigu waa taas dee qalbiga ka qaawan ilaahay iimaankiisii iyo tawxiidkiisii waa qalbi dhintay qalbi dhintay weeyaan waa ka ilaahay ku tilmaamay awaman kaana meytan fa axyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ma mid ahaa markii hore mid meyd oo dhintay oo dabeed aanu ku noolaynay islaamkiiyo iimaanka nuurkiisii faaxiyeynaa ka sidaasi ka isagoo markii hore ahaa mid dhintay oo nololba lahayn dabeed aanu ku noolaynay nuurkii iimaanka iyo tawxiidku miyuu la mid yahay kama mahaluhu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha sidee mid mahalkiisa iyo tusaalihiisa uu yahay mid mugdi iyo madowiye ku dhex jira dhinacna aanu dhaafin oon uga bixi karayn laa yastawiyaani mahala labadaasi laba siman oo laysu keeno ma aha ee waa kala duwan yihin waxa uu rabbi ku tilmaamay gaalku fii xaalati kufri markuu gaalka ahaa inuu meyd ahaa awaman kaana meytan waxaa la tilmaamay markuu islaamiyey iimaanka iyo tawxiidku qalbigiisa u galay inuu noolaadoo la nooleeyey fa axyeynaa hadda waxaad ogaataa dhimashadaa iyo noloshaasi ma aha tii jidhka waayo markii horeba naftu way ku jirtee gaalka u ahaa iminkana naftu way ku jirtaa oo mu'min uu yahay laakiin waxaa la qiimaynaya la qadarinaya laga hadlayaa nolosheedu waxay tahay iyo dhimashadeeda waa qalbiga oo markii horena qalbigaa ka qaawanaa iimaanka meyd buu ahaa markaa awaman kaana meytan markii dambena islaamka iyo nuurka ayuu ku noolaaday qalbigiisu markaasaa la yidhi faaxiyiinaah walaalayaal quluubtu waa saddexdaas qalbigaa qofka mu'minka ee mukhliska ee derajada ugu sarraysa ku sugan oo qalbiga nool ee saliimka ah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim qalbigaa mariidkee buka oo munaafiqii iyo mu'minkiiba labaduba ay soo gelayaan oo dee ruuxii mu'minkaa markuu dembaabo macaasidii iyo shahawaadkii uu dhex galo muu gaaloobin laakiin qalbiguu ka jiranya uu ka bukaa waa mariidulqalb iyo qalbigaa dhintay oo ah kaa iimaanka iyo diintu qalbigiisa ay ka qaawan yihiin uu ka madhan yahay waana qalbulkaafir waa gaalka qalbigiisii walaalayaal markaynu ogaanno quluubtu inay saddexdaa tahay way habboon tahay nafteenna inaynu kafadiyo miisaanka soo saarro oynu nidhaahno saddexdaa midkaynu nahay waayo xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu cumar ibnu khadaab sida laga wariyo yacni waxa uu yidhi naftiinna war xisaaba intaan laydin xisaabin wasinuu acmaalakum qabla an tuusanuu acmaashiinnana miisaama intaan laydiin miisaamin dadka qiyaamaha hadhow aakhiro marka la tago dadka mawaasiintoodu ay fududaanaysa ee guulaysanayaa waa dadka maanta iyagu ismiisaamay isxisaabiya dadka maalintaa taladu ku baahasee arrinku ku ballaadhanayaa waa dadka maanta aan xisaabtamin in camalkooda miisaamin haddaba nin walowba naftaada bal hadda kafadiya miisaanka soo saar waxaanad naftaada su-aashaa saddexdaa qaybood midkee tahay mid horta ma nihin walilaahi alxamdu oo qalbiga dhintay shaqo kuma lihi waayo kullunaa waxaynu nahay ahlu lislaami waliimaan falilaahi alxamdu walmina alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilahay baynu ugu mahadnaqaynaa waynu ugu farxaynaa qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaa mudan in lagu farxo qofka ilaahay hidaayadiiyo hanuunkaa ku hagaajiyo laakiin waxaynu isweydiinanaa labada kale qalbigeennu maka nool baa ee kaamilka ah mise waa mariid waayo labadaasun baynu u dhaxaynaa haddaynu kii meydka ama dhintay aynu ka nabad gallay labadaas ayaynu u dhaxaynaa qalbigeennu ma xayaato taamu leeyahoo kaamil ah mise xayaatadiisa cudur ayaa weheliyo oo dee waxa weeyaan waad ka caakufaysaa oo marna waad dembaabaysaa marna waad waxa weeyaan ka towbadkeenaysaa walaalayaal nin walba naftiisa isagaa u xogogaa lah ninna naftiisa looga warrami maayo bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira naf waliba yacni waxa weeyaan insaanku isagaa naftiisa u cilmi badan oo xogogaal u ah waxa uu yahay iyo miisaankaaga iyo meeshaad maanta taagan tahay anuu anaa is og adiguna adaa is og ninna nin kale ugama warrami karo nin walba naftiisa isagaa khabiir u ah oo xogogaal u ah waxaynu u baahannahay markaa inaynu nafteenna la xisaabtanno xisaabtan dhab ah oo aynu ku dadaalno qalbigeennu inuu noqdo kaa nool ee saliimka ah ee qiyaamaha lagu badbaadayo inaynu nafteenna kala dagaalanno macaasida macaasida iyo dunuubtu waxay qalbiga u dhibaan si ka badan sida sunta iyo waxyaabaha halista ay jidhka u dhibaan sun maanta qofka cabbaa dee waxaa laga yaabaa inay naftu ama ka booddo ama dee khatar galo waxay culimmadu yidhaahdaan suntu dhibaatada ay jidhka ku samayso waxa ka dhibaato badan ta macaasida iyo dunuubtu qalbiyada ay ku sameeyaan walidaalika nebigu sala allahu alay slam wuxuu tilmaamay addoonku markuu dembaabo nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa dhibic madow baa qalbigiisii sidaa ugu dhacaysa mid kale markuu dembaabo mid labaad ruuxii mar alla markuu dembigaa ka toobad keenana dhibicdii madoobeed way ka masaxmaysaayo dee qalbigu wuu caddaanayaa dadkii markaa laba midun bay noqonayaan ilay nafteennii iyo hawadii iyo shaydaankii baynu jihaad kula jiraa jihaadka rasmigiina ee ugu horreeya waa jihaadu nafsi waalhawa qofkaan naftiisa la jihaadina dee gaalo la jihaadi maayo yacni waxaa la yidhaha cadowga khaarijiga ee bannaanka iyo cadowga daakhiliga ah waxaa horreeya horta cadowga daakhiliga ah intaad la jihaadda inaad ka adkaato rajana lagama qabo ka cadowga daakhiligaa ka adkaan waayo waa naftiisa ugu horraysee rajo lagama qabo cadowga khaarijgaa inuu ka adkaado oo ninka naftiisii la jihaadi waayo dee gaalo la jihaadi maayo marka yacnii nafteennii waxa weeyaan waa inaan jihaadkaa la galno oo aynu macaasida iyo dunuubta kala dagaalanno oo mar alle markaynu dembaabno aynu deg deg uga toobad keenno kullu bnu aadam khataa wa khayru lkhataa'ina tawaabuun bani aadam dhammaantii waa gaf badane kuwa gafana waxa ugu khayr badan kuwa gafkay galaan markiiba intay gartaan ka soo noqda waxaa muhiima markaa markaad dembaabtaba dhibicdaa madow ee qalbigaa ku samaysantay deg deg inaad uga masaxdo waxa ka masaxayee ka maydhayaana waa atawbatu ila allah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa huwa khayru khalqi illaah afdalu alambiyaai waalmursaliin kii ambiyadiiyo rususha ugu mudnaa haddana muxuu lahaa kamaa fii muslimin min xadiidi alaqar ibnu yasaar almusani yaa ayuha annaas tuubuu ila allahi wastakfiruuh fa innii atuubu ilayh fi lyowmi mi'ata mara waxau nebigu sal ly slam lahaa dadkiiyow ilaahay u toobadkeenoo dembi dhaaf weydiista waayo anuu rasuulkii ilaahay ah maalintii waxaan ilaahay u toobadkeenaa u noqdaa boqol jeer boqol jeer ayaan waxa weeyaan maalintii ilaahay subxaanahu wa tacala aan u toobadkeenaa nebiyunaa moxamed markuu sidaa yahay waqad gafara allaahu lahu maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahar maxaad innaka inoo malaynaysa oo hadh iyo habeenba gafayna oo macaasi laga yaabo inuu waagu inoogu beryo gabalku inoogu dhaco watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun lama odhan ayuha almujrimuun waayo mujrimka iyo gaalku inay toobad keenaan way u baahan yihiin laakiin waxaad ogaataa mu'minkuna inuu u baahan yaho marna aanu ka maarmayn attawba ila allah walaalayaal waxaan naftaydiiyo nafihiinaba ku waaninayaa in aynu quluubteenna macaasida iyo dunuubta aynu kala dagaalanno oo aynu ka difaacno si aan qalbigu inooga madoobaan si aan qalbigu inooga dhiman ama aanu inooga bukoon yacnii sida maryaheenna iyo jidhkeennu aynu u nadiifinanno aynu u caddaynanno qalbiga aynu caddayno waayo dee maradeennu hadday caddaato qalbigeennuna u madoobaado maxay mara cad inoo tari jahannamana inaga badbaadin mayso jannana ina gelin mayso laakiin waxaynu janno ku geli karraa jahannamana kaga badbaadi karraa qalbi cad oo saafi ah oo nadiif ah oo ilaahay loo badhax tiray subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaa kaloo naftaydeenna fihiinaba xasuusinaya dawaamu almuraaqaba lilaahi caza wajal meel kastoo aynu joognaynu cag dhigno meel kastoo aynu soconno inaynu mar walba ilaahay muraaqabayno xasuusnaanno iska ilaalinno ilaahay amarkiisa ka dadaallo aynu iska ilaalinno in ilaahay inagu arko meelaanu raalli inooga ahayn inaynu iska ilaalinno in ilaahay inaga waayo oo inagu arki waayo halkuu inaga doonayo oo inaga dalbay yacnii taqwadu waa halkii lagaa doonayna inaan lagaa waayin oo lagaa helo halkii laguu diidayna waa inaan lagugu arag hadihi hiy taqwa cali bn abi aalibna waxaa laga wariyey inuu yidhi hiya alkhawfu min aljaliil walcamalu bitanziil walqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi araxiil taqwadu allaha jaliilkee weyn waa in laga cabsado in loo diyaargaroobo maalinta safarka dheer ee daarul aakhira in lagu qanco waxa yare alla ku siiyo in waxa weeyaan lagu camal falo kitaabkaa munasalka ilaahay uu soo dejiyey hadihi hiya taqwa marka mar walba muraaqabadaas waa inaynu daa'imno oo ficil kastaynu samaynayno iyo qowl kastaynu ku hadlayno iyo tallaabo kastaynu qaadayno waa in maskaxdeenna iyo maankeenna uu ku jiraa anna allaha calaynaa raqiib in ilaah ina arkayo ina daalacanaya uu jiro oo rabbi ina eegayo ina allaha kaana calaykum raqiiba ixsaankuna waa an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkayso waayo aduu haddaanad arkayn ilaahay isagaa ku arkaya waxay culimmada caarifiinta ay yidhaahdeen waxa markaa ilaahay lagu caabudaa laba maqaam maqaamu lmushaahada iyo maqaamu lmuraaqaba maqaamu lmushaahada waa inaad soo xaadirsato inaad ilaahay arkayso tusaale ahaan walilaahi almathalu laclaa qofku cid agtiisa xurmo iyo qadar weyn ku leh hadduu arkayo wuu isdhowrayaa soo maah yaanu kuga arkin xumaan dee laysa ka midlihi shayn wahuwa samiicu lbasiir haddaad makhluuq yar oo agtaada muxtaramka ah markuu ku arkaya aada isdhowrayso maxaad u malayn qof soo xaadirsado maskaxdiisa iyo qalbigiisa ku soo xaadiriyey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala arkayuu hor taagan yihi waxay taasi dhexalsiinaysaa inuu cibaadadiisa sida ugu wanaagsan u guto iskana ilaaliyo gaboodfal iyo gaabin inuu ku dhaco nebigu sala allahu alay slm markaa muxuu yidhi ixsaanku waa an tacbud allaha kaannaka taraah inaad allah u caabuddo sidii waxaad arkayso ood isha ku hayso waa derajada hore ee maqaamu lmushaahada waa inaad soo xaadirsato sidii waxaad ilaahay arka soo kale markaa aad baad isku dhowraysaa maqaamkaa haddaad kari weydo u soo daadeg martabada ku xigta waa maqaamu lmuraaqaba fa in lam takun taraah haddaanad adigu arkayn oo mushaahadadii aad soo xaadirsan kari weyday fa innahu yaraak ilaahay isagaa ku arkaya oo ku daalacanaya waa maqaamu lmuraaqaba marka ugu yaraan mushaahado haddaad gaadhi kari weydo ugu yaraan inay kugu soo xaadirto dee ilaahay isagu inuu ku daalacanayo haddaanad adigu arkayn allah ku arkayo ku daalacanaya mar hadduu alla ku arkayana dee iska ilaali inuu kugu arko ilaahay waxaan u raalli ka ahayn iska ilaali naftu marka ay dembiga doonayso way ka fogaataa dadka guriga ayaad hoosta ka soo xidhanaysa cid walba waad iska qarinaysaa ilmahaaga yaree gurguuranayaan caqliga lahayni hadduu halkaas soo maro naftaada raalli uga noqon mayso ilaa intaad iska saarta aad albaabka hoosta ka xidhato haddaba waxaad iska qarinaysaana waa bashar waa makhluuq daciifa laakiin halkaa aad macsiyada kula dhuumanayso sow may ahayn inay kugu soo xaadirto inuu jiro ilaah meelnaba aanad kaga qarsoomayn oo meel walba kuga arkaya waa kii shaacirkii lahaa idaa maa khalowta biriibatin fii dulmatin wannafsu daaciyatun ila aطugyaani faاstaxyi min nadari ilaahi waqul lahaa ina aladii khalaqa adalaama yaraani naftu marka ay kugula yacnii khaali noqoto meel mugdiyo madow naftaadu markaad gaar ay kula noqoto adiga keligaa ee ay kuugu yeedho macsiyada ay ku tidhahdaa alla ilaah maanta maantaad jaaniskii heshee ka fara qabso shaacirkaasi wuxuu yidhi faاstaxyi min nadari اlilaah ilaahay eegmada uu ku eegayo ka xisho waxaanad naftaada ku tidhaahdaa ina aladii khalaqa adalaama yaraani meeshaa mugdigee aan ku jiro khaaliqii abuuraa ee arkaya naftaada ku dheh waa muraaqabada soo xaadirso inuu ilaahay ku daalacanayo oo uu ku eegayo waxa uu shaacirkii kale lahaa walaata idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu walaa taxsabanna allaha yakfalu saacatan walaa ana maa tukfiihi canhu yagiibu lahawnaa lacamru llahi xataa tataabacat dunuubun calaa aahaarihina dunuubu fayaa layta ana allaha yakfiru maa madaa waya'dana fii towbaatina fanatuub waxa uu lahaa idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu waxa uu yidhi haddii wakhti wakhtiyada ka mid a aada khaali noqotood meel cidla a keligaa u baxdo cidlaa noqday ha odhanoo waa keligay laakiin waxaad tidaa ilaahay daalacanaya iga sarreeya walaakin qul calaya raqiibu hana u malaynin waxaad kala dhuumanayseed ilaahay ka qari is leedahay inuu ka qarsoomayo ha moodin ilbidhiqsi keliyana ilaahay inuu ku moogan yahay oo waxaad samaynaysaa aanu alle arkayn taa ha moodin maskaxdaada iyo maankaagana yay ku soo dhici waxaa loo baahan yahay markaa in muraaqabada iyo eegmada iyo nadrada ilaahay ay inala weynaatay inala cuslaato bacdu salaf waxay yidhaahdeen laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ilaahay ha ka yeelin cid ku soo eegta ka kuugu fudud macnaha cid dad badan baa dee ku arkaya makhluuqaad badan baa ku arkaya ilaahayna waa ku arkaya alle ha ka dhigin cid ku soo eegtoo ku arkaysa ka kuugu fudud ee xaggiisa aanad waxba iska saarayn qofka caasiga ah markuu xataa ilmihiisii yaraayee sabiga ahaa iska dhowru iska ilaaliyo khalqigii iyo dadkii kalena hadalkooda baddaa dee aragtidii ilaahay iyo aragtidii khalqiga iyomaa la culus tee la fududaatay tii khalqigu way la cuslaatay tii ilaahayna way la fududaatay waana cadamada iyo weynida ilaahay qalbigeenna uu ku leeyahay markay daciifto ayaa dadku kula weynaanayaa ilaahayna aanad waxba iska saarayn waana marxalad qofku hadduu gaadho aad iyo aad qadarkiisu hoos ugu dhacayo waayo aljazaau min jinsi alcamal intaad ilaahay weynayso ee aada qadariso ayuunbuu adigana ku qadarinayaa haddaad ilaahay weynaysood qadariso adigana ilaahay waa ku ilaalinayaa wuu ku qadarinayaa sharaf ayuu ilaahay ku siinayaa guul ayuu kula kulminayaa fallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu araaximiin ixfad illaaha yaxfadka ilaahay haddaad dayacdo macnaha amarkiisa aad ilaalin weydo ilaahay ilaalin kale kaagama baahna laakiin xifdullah waa xifdu amrihi wa nahyi ficlan wa tarkaa in ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa la ilaaliyo oo dee amarkiina la fuliyo nahyigiina laga tago markaa ruuxa awaamirtiiyo nawaahida ilaalin waaya dee ilaahayna ilaalin maayo marka haddii aad dayacanto ood yacnii waraabo walba aad cidlo ugu dhacdo oo cadowgaa aad u jabto laa taluumanna ilaa nafsak naftaada mooye cid kale ha canaanan waayo nin amarka ilaahay iyo diintiisa ilaaliya ayuunbuu ilaahayna ilaalinaya nin kale ilaalin maayo ibnu jariir atabari ayaa qise waxaa laga wariyaa isagoo siddeetan jir ku dhow ama gaadhayba ayaa sidii nin dhallinyaroo wakhtiguu ugu xoogga badnaaya geed dheer uu ka booday markaasaa la weydiiyey waa sidee yacnii nin da oo dee wakhtigaas geed kaga booda waa yaro qariiboo dadku way la yaabeen wuxuu yidhi tilka acdaa'un xafidnaaha fi siqar fa xafidaha allaahu lanaa fi lkibar wuxuu yidhi xubnahani waa xubno markaannu yarayn annu ilaalinay oo macsiyo iyo dembi aannu ka ilaalinno annu ka dhowray ilaahayna markaannu weynaanay eenu da' noqonnay ayuu noo ilaaliyo noo xafiday ruux waliba ilaahay wuxuu kula dhaqmo kula mucaamaloodo unbuu ka helayaa haddaad ilaahay iyo diintiisa ilaahay diintiisa aad dar yeesho adigana ilaahay waa ku ilaalinaya haddaad diinta ilaahay dayacdo aduguna waa dayacmaysaa hadba sidaad ilaahay ka yeesho unbaa camalkaaga iyo abaalmarintaaduna ay noqonaysa walaalayaal waxaa naftaydeenna fiinaba aad iyo aad aan ugu waaninayaa inaynu muraaqabatullah mar walba qalbigeenna ay xaadir ku noqoto inaynu ilaahay qalbigeenna ku weynayno oo istishcaaru cadamati illaahi casa wajal mar walba aynu dareenno cadamada iyo weynida ilaahay markaynu ilaahay weynayno ayaynu ka cabsanaynaa oo aynu caabudaynaa laakiin rabbi haddaynu weynayn weyno inala fududaado dee caabudi mayno kana cabsan mayno waana ta ilaahay ku tilmaamay wamaa qadarullaha xaqa qadri maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara yacnii khalqigu markii ilaahay ay weynayn waayeen ee uu la fududaaday ayay diintiisii dayaceen oo amarkiisii ay ka ka tegeen laakiin addoommada ilaahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala weyneeyey waxa weeyaan dee amarkiisiina waa ilaaliyeen hadba ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaad u qadariso unbaad amarkiisiiyo nahyigiisana u qadarinaysaa walaalayaal waxaad mooddaa kolley mawcid kalena waan lahaayuun wakhtigii dhacay waxaan naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa oo aan waanadayda iyo dardaarankayga ku soo ururinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno cibaadada aynu ku camirro wakhtigeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba aynu ilaalinno amarkiisa iyo nahyigiisa quluubteennana mar walba aynu ka shaqayno waayo xaqiiqadu waxay tahay jidhkeenna waynu ka shaqaynaa maryaheenna waynu ka shaqaynaa guryaheenna waynu ka shaqaynaa laakiin quluubteenna inta ka shaqaysaa way yartahay ilaa man raxima allah wa qaliilun maahu marka wasiyadayda maanta waxay tahay sida aynu arrimaheenna kaleba uga shaqaynanaynu u ilaashananno aynu u daryeelanaynu uga warhayno quluubta ayaa muhiima eh war nin walowba quluubtaada ka shaqeeyo ilaali xiqdiga ka ilaali xasadka ka ilaali xaaraan iyo xumaan oo dhan ka ilaali halkaa ilaahay taalacanaya uu eegayo ilaali oo ilaahay u badhax tiro u saafiyeel waayo hadba ilaahay halkaa wuxuu ku arko ayuu kugula dhaqmayaa abaalkeeda uu ku siinayaa markaa si aad ilaahay derajo iyo makaano sare uga hesho halkaa qalbiga ka shaqeeyo aad iyo aad u ilaaliya wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi awala waakhira walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com